rasuullada cutubka saddex iyo labaatanaad
markaasaa bawlos shirka aad u fiiriyey oo ku yidhi walaalayaalow ilaa maalintan ayaan qalbi wanaagsan ku noolaa ilaa hortiis
kolkaasaa wadaadkii sare oo ananiyas la odhan jiray ku amray kuwii ag taagnaa inay afka ku dhuftaan markaasaa bawlos ku yidhi ilaah baa kugu dhufan doonaa kaaga derbiga caddaysanow ma waxaad u fadhidaa inaad sharciga igu xukuntid oo aad ku amartid in laygu dhufto si aan sharcigu lahayn markaasaa kuwii ag taagnaa waxay ku yidhaahdeen ilaah wadaadkiisa sare miyaad caayaysaa bawlosna wuxuu ku yidhi walaalayaalow anigu maan garanaynin inuu walaadkii sare yahay maxaa yeelay waxaa qoran waa inaanad wax shar ah kaga hadlin nin dadkaaga u tali laakiin bawlos markuu gartay in dadka qaarkiisu dukiin yahay qaar kalena ay fariisiin yihiin ayuu shirkii ka dhex qayliyey oo yidhi walaalayaalow anigu waxaan ahay farisi oo ah farisiinta wiilkood oo wax ku saabsan rajada iyo sarakicidda kuwii dhintay ayaa laygu xukumaya oo markuu sidaas yidhina waxaa fariisiintii iyo sadukiintii ka dhex dhacay muran ururkiina waa kala qaybsamay maxaa yeelay sadukiintu waxay yidhaahdeen ma jiraan sarakicidda ama malaa'ig ama ruuxba laakiin farisiintu kulligoodba way qirtaan markaasaa waxaa dhacay buuq weyn oo qaar ka mid ah culammadii safka farisiinta ayaa istaagtay iyagoo hadal ku dagaalamaya oo leh ninkan wax shar ah kama helin laakiin haddii ruux la hadlay isagii ama malaa'ig la hadashay ilaah la dagaalami mayno oo markii muran weyn dhacay ayaa sirkaalkii sare wuxuu ka cabsaday inay bawlos kala jeexjeexaan markaasuu askartii ku amray inay hoos tagaan oo xoog isaga ugu soo qaadaan dadka dhexdiisa oo ay qalcaddii keenaan haddaba habeenkii dambe rabbiga ayaa is ag taagay isagii oo ku yidhi kalsoonow maxaa yeelay sidaad yeruusaalem iigu markhaati furtay waa inaad roomana iigu markhaati furtid oo markii ay maalintii noqotayna ayaa yuhuuddii urur samaysteen oo nidar wada galeen iyagoo leh waxbana cabi mayno ilaa aan bawlos dilna mooyaane kuwa isku dhaartayna waxay ka badnaayeen afartan markaasay u yimaadeen wadaaddadii sare iyo waayeeladii oo waxay ku yidhaahdeen nidar weyn ayaannu wada galnay oo waxaannu isku dhaarsannay inaanan waxba dhadhammin ilaa aannu bawlos dilno haddaba idinka iyo shirkuwa waxaad sirkaalka sare gaadhsiisaan inuu isagii idin keeno sidii idinkoo doonayo inaad aad u sii garataan waxyaalaha ku saabsan isagii annaguna intuusan soo dhowaan diyaar baannu nahay inaannu dilno isagii laakiin bawlos wiilku abtigu ahaa wuxuu maqlay gaabmadoodii markaasuu yimid oo qalcaddii galay oo bawlos u warramay markaasaa bawlos wuxuu u yeedhay boqol u taliyaashii midkood oo ku yidhi wiilkan u gey sirkaalka sare maxaa yeelay war buu qabaa inuu u sheego sidaas daraaddeed ayuu kaxeeyey oo u geeyey sirkaalkii sare oo ku yidhi bawlos oo maxbuuska ah ayaa ii yeedhay oo wuxuu ii weyddiistay inaan kuu keeno wiilka oo war qaba inuu kuu sheego markaasaa sirkaalkii sare gacanta ku qabtay isagii oo gees ula leexday oo gooni ahaan u weyddiiyey isagoo leh waa maxay warkaad qabtaa inaad ii sheegtid markaasuu ku yidhi yuhuuddu waxay ku heshiiyeen inay ku weedistaan inaad berito bawlos shirka hor keentid sidii adigoo doonaya inaad u sii weydiisatid wax ku saabsan isagii haddaba yaanay ku oggolaysiin maxaa yeelay waxaa isagii gaadaya kuwa ka badan afartan nin oo iyaga ka mid ah kuwaasoo nidar galay inayan wax cunin waxaana cabbin ilaa ay isaga dilaan haddana diyaar bay yihiin iyagoo ballanqaad kaa filanaya haddaba sirkaalkii sare wiilkii buu iska diray isagoo ku amraya oo leh ninna ha u sheegin inaad waxyaalahan ii muujisay markaasuu wuxuu u yeedhay laba ka mid ah boqol u taliyaashii oo ku yidhi waxaad diyaarisaan inay saddexda saacadood oo habeennimo tagaan ilaa kaysariya laba boqol oo askar ah iyo toddobaatan fardooley ah iyo laba boqol oo warmooley ah wuxuu kaloo ku yidhi keena neefaf ay bawlos fuuliyaan oo nabad isaga ugu geeya teliya felikos markaasuu qoray warqad sidan ah kalawdiyos lusiyas wuxuu salaamayaa taliyaha sharafka weyn leh oo felikos ah markii yuhuuddu qabatay ninkan oo ay u dhoweeyeen inay dilaan ayaan askar la mid oo bixiyey markaan ogaaday inuu reer roome yahay anigoo doonaya inaan ogaado sababtii ay ku dacwaynayeen ayaan isagii shirkoodii hor keenay kaasoo aan markaas gartay inay isaga ku dacweeyeen su'aallo ku saabsan sharcigooda laakiin inaan lagu ashtakeen wax uu ku istaahilo in la dilo ama in la xidho haddaba markii la ii sheegay in loo heshiiyeyn in ninkii la gaali doono ayaan dhaqso kuugu soo diray isagii anigoo ku amraya kuwii soo dacwaynayay inay hortaada ku dacweeyaan isaga sidaas daraaddeed ayaa askartii sidii lagu amray bawlos kaxayeen oo habeennimo keeneen antibatiris laakiin maalintii dambe ayay fardoy laydii daayeen inay isaga sii raacaan iyagoona waxay ku noqdeen qalcaddii kuwaasoo markay kaysariya yimaadeen oo ay warqaddii u dhiibeen teliyaha ayay bawlos hor taageen isagii markuu akhriyeyna wuxuu weyddiiyey gobolkii uu ka yimid oo kolkuu ogaaday inuu kelikiyo ka yimid ayuu wuxuu ku yidhi waan maqli doonaa dacwadaada markii kuwii ku dacwaynayay yimaadaan markaasuu ku amray in lagu hayo gurigii taliyaha